جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah weeraro lagu beegsaday saraakiil maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maxaan ka naqaanaa suuqa toddobaadlaha ah ee magaalada miir taqwo sideese looga dukaamaystaa muxuuse ku tiirsan yahay ganacsiga maxalligaha ee suuqaasi warbixin ku saabsan arrimahaasi ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jabhadda amxaarada afaano oo sheegtay inay dhegta dhiigga u dartay in ka badan saddex boqol oo askariya oo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya dab xooggan oo ka kacay guriga mid ka mid a kooxaha mucaaradka ah ee sida weyn uga hor yimid xasan sheekh maxamuud iyo kooxda gurguurta oo lagu eedeeyey kicinta dabkaasi wilaayada islaamiga ah ee baay oo ku dhawaaqday xamlo lagula tacaalayo xanuun ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi kadib roobabkii xooggan ah ee ku da'ay gobollada dalka qaar ka mid ah dowladaha bariga afrika oo madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurta ugu yeeray waddanka kenya kulamana halkaasi kula qaatay sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan warbixin aannu idinkaga diyaarinay booqasho aan ku tagnay madaraso lagu barto qur-aanka kariimka oo ku taalla deegaanka darri ee hoostaga ah degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan hadduu alle idmo dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا
waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonno waxa uu noqonayaa weeraro lagu beegsaday saraakiil maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedanayaa maahir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ee khasaaraha lagu gaarsiiyey saliibiyiinta iyo murtadiinta ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus oo madaafiic ah ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada qansax dheere ee wilaayada bay waxaana halkaasi inta la hubiyey ku gubtay laba gaari oo uuraal ah oo xerada dhex yiilay dhanka kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baar dheere oo lala egtay ciidamada saliibiyiinta etoobiya ayaa waxaa ku dhintay laba askari laba askari oo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ee wilaayada baay ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi allaha fadligii ku dhintay askari murtada oo uu markii hore soo gaaray dhaawac culus shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay qarax xoogan ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar kaasi oo lala egtay gaari uu la socday guddoomiye ku-xigeenka maamulka riddada ee degmada jowhar inkasta uu ka badbaaday qaraxa sarkaalka lala egtay ayaa haddana waxaa ku dhintay ibraahim cumar oo ahaa askari murtada oo ilaaladiisa ka mid ah iyo dhaawaca saddex askari oo kale oo ilaaladiisa ka mid ah gaarigii qaraxa lala egtayna waa uu burburay dhulka n f d ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka harasuuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaana qaraxaasi inta la xaqiijiyey ku dhintay laba askari oo kufaarta kenya waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay laba askari oo kufaarta kenyaanka ah oo mid ka mid ah uu yahay taliyaha xerada ciidamada mujaahidiintu ay weerarka abaabulan ku ekeeyeen sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka macalin maxamuud ee hoostaga magaalada buraa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab qabsaday hal teendho iyo hal qol oo saliibiyiinta kenya ay ku kaydsadeen sahay kala duwan haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale qaar ka mid a dowladaha bariga afrika ayaa xasan gurgurte ugu yeeray waddanka kenya magaalada nifaasha ee waddanka kenya waxaa toddobaadkan ka dhacay kulamo u dhexeeyey qaar ka mid a madaxda dowladaha saliibiyiinta geeska afrika iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya kadib amar uga yimid waxaa loogu yeero beesha caalamka ayuu xasan sheekh maxamuud ku qasbanaaday in uu u safro dalka kenya halkaas oo xarun u ah inta badan sirdoonnada kufriga caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee ku lugta leh duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ilowareedyo ayaa sheegay in dowladaha kenya etoobiya iyo yugandha ay ku cadaadiyeen hogaamiyaha kooxda riddada in uu tago magaalada nairobi si loola wadaago xogihii ugu dambeeyey ee amniga iyo siyaasadda soomaaliya maraykanka iyo ingiriiska ayaa xulafadooda afrikaanta ah faray in ay qayb ka noqdaan cadaadiska lagu hayo xasan sheekh si uu uga baaqsado burbur lama filaan ah oo ku iman karaa kooxda riddada soomaaliya ee shisheeyuhu ku soo dhiseen xeradoofaarey oo ku taal waddanka kenya sannaddii labada kun iyo afartii kulamada oo ka dhacay magaalada loo nasashada tago ee nifaasha ayay wakiilada ka socda dalalka ciidamadooda ku soo duuleen soomaaliya xasan gurguurte ugu soo bandhigeen mowqifkooda dhabta ah ee khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka riddada dowladda itoobiya iyo ugandha ayaa la soo tabiyey in ay fariimo kulul u dhiibeen madaxweynaha kooxda riddada ayna fareen inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ula heshiiyo kooxaha mucaaradka ah ee ay siyaasadda isku hayaan qorshe doorasho oo ay horey mucaaradku ugu soo bandhigeen muqdisho ayaa xasan sheekh cadaadis ku noqday iyadoona dalalka geeska afrika ay ku eedeeyeen in uusan xal doonayn dhanka kale dab xoogan ayaa toddobaadkan ka kacay guri uu magaalada muqdisho ka degan yahay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee sida aadka ah uga soo horjeeda xukunka xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya degmada howlwadaag waxaa laga soo tabiyey in uu dab qabsaday kaydadkii hubka nin lagu magacaabo jacfar oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya dabkan oo aan la ogeyn waxa sababay ayaa si gaar ah uga kacay qaybta kaydka ee rasaasta dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo istabajoog ah kuwaas oo ka dhashay saraadiiq rasaas ah oo uu dabku qabsaday ilawareedyo ayaa sheegaya in uu jiro shaki ah in kooxda riddada ay dab ku qabatay guriga xildhibaan jacfar guriga gubtay waxaa horaantii bishan ka dhacay iska horimaadyo culus kadib markii ay ciidamada xasan gurgurte weerar culus ku qaadeen xasan cali khayre oo xilligaasi ku sugnaa hoyiga maxamed jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda waxaa basbeelay kaydadkii rasaasta hubka fudud iyo xabadaha r b g-ga ee halkaasi ku kaydsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay ku guudinaysay in ay hubka dhigis ku samaynayso saraakiisha looga shakisan yahay in ay mucaaradka gacansaar la leeyihiin jabhadda fano ayaa sheegtay inay dhegta dhiigga u dartay in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsanaa dowladda xabashida etoobiya jabhadda fano ee xamaarada ah ayaa sheegatay guulo waaweyn oo milatari kadib markii la jabiyey guutooyin ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya asres mare oo ah sarkaal ka tirsan fano ayaa sheegay in jumcihii lasoo dhaafay maleeshiyaadkoodu ay cagta mariyeen laba guuto oo ka tirsan ciidanka difaaca etoobiya guutada saddexaad iyo shanaad ee qaybta lixdanaad ee taliska dhexe gebi ahaanba waa la burburiyey ayuu yidhi asres sida uu sheegay wargeyska burkina howlgalkan ayaa la sheegay in uu socday sagaal saacadood kaasi oo bilowday siddeeddii subaxnimo socdayna ilaa shantii galabnimo wakhtiga deegaanka sida ay sheegtay fano saddex boqol iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dhegta dhiigga loo daray afartan iyo saddex askari oo kalena nolosha ayaa lagu qabtay kuwaas oo lix ka mid a ay yihiin saraakiil sare oo milatari intaa waxaa dheer fano waxay sheegatay inay qabsatay boqol iyo labaatan qori oo ak afartan iyo toddoba ah hal qori oo dhashiike ah afar qori kale iyo kumanaan rasaasa sheegashadan si madax bannaan looma xaqiijin islamarkaana ciidanka difaaca etoobiya kama hadlin dagaalkan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalada ka holcaya gudaha itoobiya ayaa sii xoogaysanayaa iyadoo warbixinno caalami ah oo soo baxay ay sheegayaan in la filayo in dagaal culus uu mar kale ka qarxo gobolka tigray cabdiqani xubintiina caawa waa inaga intaa والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمت waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka qeybihiisii horena waan maraynaa maxaan ka naqaanaa suuqa toddobaadlaha ah ee magaalada miirtaqwo sideese looga dukaameystaa muxuuse ku tiirsan yahay ganacsiga maxalliga ah ee suuqaasi warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa faysal mahad soomaali
qoraxdu weli si buuxda uma soo bixin balse dhaqdhaqaaqii magaalada mirtaqwo ayaa durba bilowday boqolaal mootooyin ah gaadiidka yaryar iyo dad lugaynaya ayaa ku qulqulaya magaalada ma ahan maalin caadi ah waa khamiis maalinta ugu mashquulka badan toddobaadka ee suuqa mirtaqwo magaaladan oo ku taalla wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa muddo dheer ahayd meel ay ku kulmaan xoolodhaqatada beeralayda iyo ganacsato ka kala timaadda deegaanno badan oo gobolka ka mid ah iyo wilaayaadka dariska la'ah maalinta khamiista ah miirtaqwo waxay isku beddashaa xarun dhaqaale oo soo jiidata kumannaan qof ah qaybta ugu mashquulka badan suuqa waa tan xoolaha waxaa meel kasta lagu arkayaa xoolaha noocyadooda kala duwan lo'da ariga iyo geela inkastoo waxa indhahaagu qabanayaan ay u badan yihiin idaha sawaxanka iyo buuqa ganacsatada qiimaynta xoolaha iyo gorgortankooda ayaa dhinac walba ka yeeraya
todoba jir waay halkan kanumaa todoba jir haye Haa.
marka maxay kaga duwan yihiin marka kuwa kale waxay uga- waxay uga duwayn in la dhaqaleeyo oo baahi lala ag seexday Haye.
haa iyo dayn haye haa marka haddaa la rabaa in waxay wixii la geliyey laga soo raado haa haye haa maasha allah saas waay idaha ayaa ah xoolaha ugu badan ee suuqa lagu kala gato gobolka shabeellada dhexe ayaana caan ku ah dhaqashada xoolahan waxaana ganacsigooda uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha qoysas badan walaal horta suuqan waa suuqa ugu weyn gobolka shabeellada dhexe waa suuqa ugu weyn xataa gobolka suuqiisa wuu ka weyn yahay suuqan waa suuq caalami ah oo la iskugu yimaado maalinta khamiista is- toddobaadkiiba hal mar waxaa la keenaa xoolaha ariga sida geela sida lo'da waxaan lagu iibinin ma laha Aad iyo aad.
waxaa looga soo safraa ilaa xamar ilaa hiiraan ilaa galgaduud meel walba la iskaga yimaadaa xoolaha yimaada kumanaan xoolaha la keenaa maalinta oo khamiista ah waana lagu iibiyaa qiimaha markaan kaaga hadlo suuqa qiimihiisu waa kala nuucnuuc waay idaha marka la yidhahdo birimada saddex boqolay joogtaa saddex boqol saddex boqol iyo konton saas waay birimada oo dollarka ah oo dollarka ah waa idaha soo maaha haddii la yidhaahdo iracadka saasoo kaleenta ayagane birimadu saddex boqol laba boqol iyo siddeetan sidaas waaye iyo waxba nafba siduu ya sidaas waaye aad iyo aad suuqaan marka xaalkiisu waa sidaas haddaan kaaga hadla marka isbeddelka jira wakhti adiga kala dambeedaa lagu jiraa hadda oo xoolaha dhiiggala aad u yaryihiin xooluhu marka sidaasaa qiimigan saa'idkaa saasaa keenta Ee, kala dambeedka waxaad ula jeedaa yacni in abaaraha laga soo baxayo ha abaara laga soo baxayo oo da xoogay dhibaatadaas dhilix ay jirto aad iyo aad marka walaal horta xaalku waa sidaas suuqa markaan kaaga hadla sida kale isbeddelka la yidhaahdo waxaa waaye meeshaan sida aad fahmaysaba waxaa waaye meel oo dhib badan bay eeday amnigu aad buu qalqal ugu jiray marka hadda sidii xarakadu ay meeshaan ay dhu- arrigan ay u saydaraysay arrigu nabad waayey meel walbaa la iskaga yimaadaa sidaasba marka uu suuqu u dhismay aad iyo aad marka waxaad ka dareemaysaa suuqa isbeddel weynaad ka dareemaysaa oo isbeddeladi oo sida hore uu ahaa jira uusan ku soconin qof walba iyadoo xuray xoolaheeda meel walbay ka soo safrtaa Aad iyo aad.
ilaa waxaa laga soo safraa ilaa hiiraan xoolaha laga keenaa shabeellada dhexe meel walbaa laga keenaa oo ka mida waa sidaas waaye marka ganacsataduna meelo kala duwan ka timaada ganacsatadu meelo kala duwanay ka timaadaa xamaray ka timaadaa jowharay ka timaadaa hiiraan bay ka timaadaa meel walbay ganacsatadu ka timaadaa shabeellada dhexe tii ganacsatada oo shabeellada dhexe degan iyaduna way timaadaa meel walbaa laysaga yimaadaa suuq caalamiya waayey ilaah baa ku mahadsan xaalku waa sidaas walaal baaraka allahu fiik suuqan waa suuq caalamiya oo shabeellada dhexe ka tirsan geel lo eri wax aan lagu gedin aysan jirin hiiraan iyo baraandirir qof aan ka soo u soo ganacsi tegin ma jiriyo suuq wax lagu dulmiyo ma ahan suuq nabadgelyaa oo caalamiya oo shabeellada dhexe ka tirsan ugu caalamisan suuqyaha shabeellada dhexe miirtaq waa la yidhaa ilaahay mahadiisa olaha ugu badan waa ariga iyo looda iyo geela intaasaa ugu badan waa caalami waxaa looga soo safraa shaaw waxaa looga soo safraa beledweyne waxaa looga soo safraa buulo burto waxaa looga soo safraa walaa gamboole meel aan looga soo safrin ma jirto jawhar mahadaay baraandiroo dhan meelaan looga soo safrinhiiranya baraandir ma jirto
marka halkaan la isugu yimaada kadibna lagu kala ganacsadaa waa lagu kala ganacsadaa si nabadgelyaha loo kala tagaa ahey xoolaha shabeellada dhexe si gaara idaha caan ku tihiin idaha maxaa si gaara loogu fadilaa cidahaas waxaa loogu falilaa idihiisu daawo waaye oo dadka daawada raba oo jiran oo xanuunyadu ay la daala dhacay ayaa u soo doonta inta xoolaha xanuunnadaas waxaa ka mid ah feshinka
laakiin suuqa mirtaqwo kuma koobna xoolaha oo keliya dhinacyada kale ee suuqa waxaa camiran meelo lagu iibiyo qudaarta raashinka dharka iyo kabaha beeralaydu waxay soo bandhigaan wax soo saarkooda cusub halka ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan isu imaatinka dadka tirada badan sidaana dhaqaale uga sameeya mooska waxaa la soo qaadaa janaale waxaa la keenaa xamar xamar waxaa ka soo qaadaa baawur baawurka wuxuu keenaa jowhar jowhar waxaa ka soo qaadaa baawur baawurka wuxuu keenaa biicadde mootaa keenee markay u yartahay meeqaa soo qaadaa oo kale adiga shan kintaal afar kintaal waa gadmaa insha allah intuu ilaahay u talagalo waa bixiyo mayaa herjowra aane
dadka qaar waxay u yimaadaan si ay wax u iibsadaan qaarna si ay isaga iibiyaan halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay la kulmaan qaraabo iyo saaxiibbo muddo kala maqnaa saacaddu markan waxay soo gaartay sagaalka iyo barka subaxnimo waxaan ka tegaynaa suuqa xoolaha oo aan sidaa uga fogayn magaalada iyo maqaayadaha laga cunteeyo safaf dhaadheer ayaa loo galaa maqaayadaha lagu qalo hilibka idaha gudaha maqaayadda qiiqa hilibka la dubayo iyo carafta maraqa ayaa meel walba iska qabsanaysa dad badan ayaa saacado sugaya si ay u helaan hilib cusub oo maalinkaa la gowracay maqaayaddan waxaa lagu qalaa idaha waaweynka oo adiga dadka egfishinka qabo kaletood galaha oo sida kaletood oo adiga ilaahay kuuma daraade keliya xanuunka barnaamijkaasay dadka u cunaan dad wuxuu iskaga cunyaa hilbahan oo cadiinta ahoo kaletood way iska cunayaan qofba see u isticmaashaa kulley hadda wax saa'id ahoo hoosee jira ma jiraan maqaayaddu badan raashin kale laguma kariyo waxaa lagu waxeeya waa wananka jabsada lix togod todoba togod adiga ninba sow adigo ilaahay kuuma daraade suuqa suu looga soo heli karo aa loogu qalaa maga waxaas oo ilaahay kuumada dadkan qofba adiga raashin lagama meesha lagama cuno caano laguma cuno haddii aad mirtaqwa timaaddo khamiis waa inaad dhadhamisaa hilibka idaha waa dhaqanka dadka deegaanka waana waxay ku faanaan hadda maqaayad ayaan joogaa gudaha ayaan u geli doonaa insha allah dalab ayaan dhiibanaynaa inta ka horaysana waxaan la kulmi doonnaa akhyaar badan oo halkan ku hilba cunaysa tahay andaluus khayr allah siiyo meesha tan waxaa yaalla hilib aad u cadiima waa maqaayaddu si fiicana maarata u kala socotaa daawad fiican ay leedahay insha allah hilibka kan jabsaday oo imba afar togada saddex togad laba togad marba si ay tahay qofku cuna daawad iyo khayran wanaa waa dalka hooyo wax walahayne ma daawil fiicanaan ka rajayna insha allah wax dibadda laga karo bakhtiye oo maartay oo dhacay ma ahan insha oo kale culimadooda ma aha insha allah marka waxaan ku booriyayna dadka walaalahaynaa inay ku dadaalaan xoolahayna iyo dhirtayna ilaahay naga siiya dalka oo noo baxda maalin kastoo khamiisa saana kula isugu timaadaan haa saana isugu nimaadnaa waa soo weliba meesha meel lamaha jirnaan soo diigsannaa soo dadaalnaa oo dhahnaa bal aan doonano hilibkaas daawada aan ka gaarsiino insha allah haa.
maasha allah aahuka maasha allah aad ayuu mahadsan yahay Ee, mid ka mid a dadkii maqaayadda fadhiya ayuu ahaa meeshaan maqaayad waaye Mhm.
waxaa lagu qalaa xoolo jabsaday Aad iyo aad.
oo afar togad Mhm.
lama togad Mhm.
lix togad uu weyn yahay Ee, tubadka macnihii sanadkuu jira ka wadaa waa ilkahan uu jabsaa haddau haddau yahay een, waxaa waye, Lix eh, togodka.
haa ilkahan mar- lama u jabsaa lama kale u jabsaa lix u jabsaa aad iyo aad aad iyo markaas haddau jabsado daawuu leeyahay daawo u leeyahay markaas haa aad iyo aad jirka waa u nafaqo aad iyo aad cudurro dhamma u daawayahana waa jiraan aad iyo aad maxaa ka mid ah cudurradaas hilibka lagu daaweeyo egfishinka galaha muxuu ahaay tabar darida wax dhamma u daawaya aad iyo aad mugga khamiis kasta waa soo diyaargarowda waa u soo diyaargarownaa wax badan aan isaga- aan isaga garanaa haweenka waxaan u qaadnaa hilibka jabsaday waa muxuu ahaay maraqa kacab cunnaan dhahnaa aad iyo aad oo tabardaridu amba hayso amba jiradaas dareemaya galaha iyo egfishinka iyo waxaas aad ugu fiican yahay aad ugu fiican maasha yahay allah muga xoolaha soomaaliya ha ku dadaasho aad iyo aad dalkana dhirtayay ka gurin aad iyo aad dhirta haddee la guree la wax la daaqaya ma leh.
wax la daaqa ma leh aad iyo aad dhirta dabaysha oraxda Mhm.
wax walbaa laga kaashada Aad iyo aad.
daaqa aad iyo aad muga waa kaasaa marka haddaan kula kaftamo mindidaada noo wadataa cadkaaga ku haysataa soo ma haa haa cadkayga mididaydaan isku haystaa haa muga caafimaad ku cun insha allahu tacaala ee mowga caafimaadkaas iyo nafaqadaasaa laga da- daaliya maasha allah hilibaan dalbadha haye haa hilib idaadu ah haye haa wuxuu ka yahay waa iri jabsaday oo madaawila waxaan cunnimo ma ahan raashin ma ahan daawo waa haye waa fahamta sooma maxaa ku leedahay inuu daawo yahay maxaa ku leedahay waxaan ku leeyahay wax badan aan lagu arkay haye haa waa gartay dadka markuu geedmudoo kale Mhm.
markuu egfashin ku dhaco kale fiir xanuun marka waayoo kale haye waxaa la arka dad xabado ku jirta oo kasoo baxshaa la arka aad iyo aad hilibkan idaha haa haye oo wallahi been aan ahayn xaqiiqa waa haye haa marka siday tahayba waa ku dadaalaysaan inaa heshaan maalinka khamiista aad iyo aadaan ugu dadaalnaa weliba waxaan dhib ku qabnaahoo aan dhib ku qabnaahoo aan la ceel cunsannaa waxay tahay waa ha- maalinta khamiisaa jawu naga yahaa haye iyadoo hadda ee yacni ay cariiri dhaliyey irigii Mhm.
Irig- xoolo abaara ay jiraan haa aad iyo aad abaarahaasaad kuleyl dhilan keenay marka xooli sidii luhin lahaa cariiri ku jira xogaa ciriiri ahaa haa aad iyo aad waa anuka beledkan waa dekedayni waa eelaboorkayni haye waa meeshii aan ku xiraynay oo wax walba aan uga xiraynay Mhm.
amba caafimaad ha noqoto amba wax barasho ha noqoto Mhm.
amba raashinka la quuto ha noqoto haa hadda maqaayadan aan fadhinno wax cunto ah laguma gado oo oo Walaal bariis iyo aan- baasta ah laguma ma lagu gado haye hilib keliya shax xataa laguma gado haye haa waa inaad maraq cabto waa inaad hilib cunto hilib iyo maraqaad cune irdaad ka baxe waa gartay hadda xaaladaas haddooda cunta hilib horta horta jaf hilib uu soo qabo ninkan waa noo dalbaya mid dalbaya waa noo dalbaya adiga iyo ayuba xaaladaas aad u jeedo Waa noo dalbaya.
hadda jabkaas hilibaa cunaa koob maraq ahaan cabaa wax kale oo baantaay ma leh biri afar saac dadka amba shan deegaanka saac aan qaarkood cunayo.
waxay aaminsan yihiin in hilibka idaha uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan marka la eego muuqaalka guud miir taqwa waxay ka tarjumaysaa sida dhaqaalaha miyiga soomaaliya uu weli ugu tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha magaalada ayaa tusaale u ah sida suuqyada toddobaadlaha ahi u sii wadaan isku xirka bulshada iyo kobcinta ganacsiga gudaha iyadoo soomaaliya ay wajahdo caqabada dhaqaale iyo kuwa amni suuqyada sida miirtaqwo oo kale ah ayaa weli ah halbowlayaasha nolosha malaayiin qof oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka yaryar walow markan meesha ay ka baxday lacagtii shilinka soomaaliga oo suuqan aad u kala waday waa yeelka ciroolaha iyo saqiirka ay si isku mid ah wax uga iibsan jireen haddase lacagtu waxay noqotay mid elektarooniga ah oo danabaysan dadka waaweynna waa ku dhib waxaan ka mid ahaa doqowda meertaqo lacagta tuurmada waan dhibe yaanya waa soo gadaweyne kaashkaynayaa noo fiicnay waxba waa waxaan ka soo sheekaynay ganacsiga iyo maalinka khamiista ah ee degmada miirtaqwo sidoo kale maalinkan waxaan booqannay goobta caafimaad ee mahad alla waa xarunta dhallaanka iyo hooyada ee keliya ay leedahay magaaladan waxaa lagu xaliyaa kiisas badan oo kala duwan wixii halkan lagu qaban waayana waxaa deg deg loogu qaadaa degmada jowhar booqashadeena xaruntan caafimaad waxaa nagu qaabishay umuliso sacadiye muxuudiin macow oo muddo sannadaha ka shaqaynaysay caafimaadka waxaan ka waraysanay xaruntan iyo qaabka ay u shaqayso magacayga waa sacdiye muxuudiin macow ku nool degmada meerta qabo umuliso ah qaybta jinekolojiyadan u haayo neersisna hore u ahaay laakiin shaqadeyda intaba way isku tahay maadaama ay baahi caafimaad ay ka jirto sabaxdan alxamdulilahi rabbilcaalamiin gabar meeshan waa ka umushay dad ceel baraf iyo caadley iyo meel qurac faaraxi la yirahdo iyo laba garas naga soo booqday oo daawo u imaaday maalinta khamiista micnaha maalmaha kale baabuur ma jirto maalmahaasaa suuqa laysugu yimaadaa markaasay halkan ay yimaadaan haa qof kastoo baahi qabta ama uurle ama dhiigbaxayso ama dhalayso ama sideeda kale isaga xanuunsan ama dhiig la-aan ay hayso ejbigeeda uu dhacsan yahay barasharka dhacsan yahay adiga inti oo markaas ay baahi caafimaad ee haweenka ay qabaan aan markaas aan u galaa waxaa ka mid ah dadka oo aneemiyaatada ah oo dhigil-aanta ah dadka ekfeshinka saa'id ah dad adiga shuban oo uu haayo oo markaas soo shubmay ee fuuqbaxay intaasa maalinta khamiista ee badanaa aan aan qaabilaa maya ayo waqti hadda xitaa gabar qurac faarax laga keena hadda aan dhaliyey saddex saac labaatan ii dhashay oo hadda banaanka faleba ay iigu suran tahay ayo waqtiga oo ay soo qabato fooshaa la ii keena ilaa laba garas ceel dheer buraale ceel baraf biyo caddo meel kasta adiga inta nawaaxigan oo wixii oo mahaddaa ii ka sokeeya marka kiisaska waaweyn oo tusaale aad xalin weyso oo kale intee la gaarsiiyaa jowhar wax ka sokeeya male markay wadada xitaa samtime jowhar waaba naga xirantaaba waqtiyada roobabka iyo biibaxda way naga xirantaa mid meesha ugu dhow oo emerjensiga aan u dirna waa muqdisho ha inkastoon ambalaasna aan lahayn laakiin gawaaridai iska karaystaan kiiska ugu dhow waa jowhar meesha aan micnaha in laga qaabili rabo laakiin badanaa wadada way naga xirantaa hadda waqti roobkaa la galay waxaa laga yaabaa isbuucan soo socda xitaa inay xiranto waayahay dadka aad la kulmayso dabcan waa dad kala duwan dad wax haysto dad aan waxba haysan siay kugu kala socan yihiin badanaa dad wax haysta maaha sidee dhanba volunteer camalan u shaqeeyaa qofka maantaoo kale markay dhasho lacag iskama dhiibi karto xoolaan kuusoo safrinaa ama beer wax ka soo go-o waxaasaa la sugaa waqtiyadan jiilaalkana sidii wax laygu siiyaba ilaahaa og in qofkaas biniaadanka aan caawiyo oo markay waxheshan aan wax ka qaado saasaan ku shaqaynaa filantir ahaana u shaqaynaa mogi qof maanta wax haysato oo haddana midda kale waxay qabaan qofka markay maanta fool qabato ma yimaadaan waxay raajiciyaan inay gurigooda isaga dhalaan waxay leeyihin afar aqoolooday foolaysa shan aqoolood oo qofkiioo barasharka dhacay ejbiga dhacay oo aan bahadli karin oo tacbaanahay keenaan
khamiis kasta magaalada miirtaqwo waxay martigelaysaa muuqaal ka sheekaynaya adkaysiga bulshada soomaaliyeed awoodda ganacsiga maxalliga ah iyo xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya dadka dhulkooda iyo xoolahooda halkan waa miirtaqwo oo ka mid ah afarta tuulo ee iminka ku naaloonaya ammaanka iyo kala dambaynta waafaqsan shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay faysal mahad soomaali ayuu kaasi ahaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan qeybihiisii dhexan waan soo gaarnay markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday xamlo lagula tacaalayo xanuun ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi kadib roobabkii xooggan ah ee ku da-ay gobolada dalka haddaba kusoo dhowaadaha kelimadda waliga wilaayada baay sheekh xamse abujacfar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin wabacd marka ugu horraysa waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh ay ugu horrayso nicmada islaamka iyo iimaanka nagu galladay nicmooyin fara badan aynan soo koobi karin bacd alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kelimadaydu waxay ku saabsan tahay xanuuno iyo cudurro walaayada ka dilaacay maalmahan dambe ee si guudba walaayaadka laga soo sheegayey laakiin gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee baay waayahan laga dareemayey habba u kala darnaatee degmooyinka ayaan rabaa insha allahu tacaala dardaarano yaryar oo ku aadan inaan dadka muslimiinta ah la wadaago marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan ogaano ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa gaar ahaan insaanka iyo aadamuhu maadaama nicmooyin gaar ah uu siiyey uu caqliga uu ka mid yahay wuxuu ka dhigay mukalaf ayuu ka dhigay taklife iyo culays ayaa la saaray dhinaca kalena imtixaamaad ayaa jiro uu marayo imtixaamaadka uu marayo waxaa ka mid ah abaaraha waxaa ka mid ah cudurrada iyo xanuunada waxaa ka mid ah colaadaha iyo waxyaabaha la midka ah aaday u fara badan yihiin waxaad ogtihiin sanadkii hadda tagay ee naga dhammaaday gaar ahaan jiilaalkii hadda naga dhammaaday in ay jirtay kulaal uu jiray oo aada u ballaaran oo walaayaadka oo dhan camamay gaar ahaan guud ahaana soomaalida oo dhan camamay oo wada gaaray culayskaasi xanuunkii uu watay iyo dhibaatooyinkoodii walaayaadka islaamiga ah jaanibkoodii si fiican ayaa loo maareeyey walaalaha guddiyaal ayay u sameeyeen walaayaadkana guddiyaal ayay u sameeyeen si guudna dadka muslimiinta ah iyo ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo mujaahidiinta iyadoo iskaashanaya ayaa waxaa la isku dayey in la samata bixiyo culayskii dadka haystay laga saaro ummaddana la samata bixiyo ayaa la isku dayey ilaahayna subxaana wa tacaala waa inugu guuleeyey alxamdulilaah kadib markii roobka la helay namcadii roobka iyo barwaaqadeedii la helay ilaahay subxaana wa tacaala roob fiican uuna siiyey oo waraha ay buuxsameen meel kastoo biyo ay geli lahaayeen ay buuxsantay beeraha ay aaran noqdeen dhulka daaqa uu fiicnaaday hadda waayahan dambe haddana waxaa lasoo sheegayaa cudurradii iyo xanuuno waxaan rabaa marka inaan ogaano abaar haddii ay dhacdo iyo cudurro haddii ay dillaacaan intaba waxaa weeye dhab kasta iyo culays kasta iyo imtixaan kasta iyo musiibo kasta bani'aadamka ku timaadaaye waxaa weeye dembi uu galay waay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مركز سجارة ولا يذبر يهان وحاكجري حنون كلو يقانو جذاعة أما دومدا أيا aad ugu soo batay gaar ahaan degmada baydhabo deegaanadeeda qaybo ka mid ah ayadoo cudurka la sheegayo si gudbi walaayada inuu ka jiro haba kala badnaadee waxaan rabaa marka cudurkaasi marka ugu horreysa waxyaabaha aan ku cilaajinayno aan ku daaweynayno waxaa weeye in ilaahay subxaana wa tacaala loo laabto dembiga aan ka foqno aan ka harno ilaahay aan u laabano subxaana wa tacaala maxaa yeelay waa dembi aan galnay unbaa la inaga gurayaa oo lanaga jaazinayaa marka dembiga inaan ka harno aan ka foqno ilaahay aan u laabano subxaana wa tacaala ta labaad in aan ictimaadno daawada sharciga ah oo shareecadeenna islaamka ay noo banaysay ayna ammaantay ugu horreyso qur-aanka kariimka ah in la isku daaweeyo iyo adkaarta sharciga ah oo axaadiidta nabigeena ku sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah intaa kadibna waxaa kaloo la isku daaweyn karaa daawada kale hadday tahay tibul acashaabka iyo haddii ay tahay daawada kale tajriibiga ah oo dhakhaatiirta takhasuska iyo cilmiga u leh ay markaasi ay ku talinayaan in la isticmaalo inta bad waa daawo oo cudurrada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daaweynayo daawaduna way kala tahay oo daawaba maqaam iyo waxay leedahay cudur bay ku aadan tahay si guud marka walaayadu waxay iclaaminaysaa insha allahu tacaala ololo ballaaran oo maxay ahayto la dagaalanka jadaacada ah dadkii ay soo soo ridatay oo la daaweeyo iyo kuwii aysan soo ridinin oo talooyin iyo tawjiihaad la siiyo maxay ahayto ay ugu horeyso in dacwo laga guto kadibna tawjiihaad caafimaad la siiyo ay uga horeyso maxay ahayto qaabkii loola tacaali lahaa ama looga hortagi lahaa cudurrada intaysan kusoo gaarin ay uga horeyso ayaan insha allahu tacaala walaayada ay ku dhawaaqaysa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaana wa tacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee bay iyo maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala meelihii culays ka jirana ka howlgali doono hadda shaqada ugu horeysa waxaan rabnaa inaan ka ballowno deegaanka iidaale oo ka tirsan degmada baydhabo waa deegaanka hadda xanuunka intiisa badan lagu sheegay dad badanna uu soo ritay dhamashana ay ka jirto say u kala badnaataba deegaanka iidaale oo runtii deegaan aad u qiimo badan ah ayaa maxay ahayto xanuunkaasi beryahan laga dareemayey walaayada marka waxay qaadatay in laga jawaab celiyo insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan dirno wakhtigan dhow haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurogeliyo tiim dhakhaatiir ah oo ahlu khibro ah rid khibrad iyo ogoon durugsan u leh cudurkan duumada ama jadaacada ogoon durugsan u leh ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka howlgelino deegaankaasi dadka marka waxaan u sheegaynaa in dhakhaatiirta loo hoggaansamo wacyigelintoodii la qaato talabixintoodii la qaato daawadana insha allahu tacaala daaway wadaan oo maxay ahayto dadka lasiin doono loo qaybin doono ayagaana toos ula falgeli doono wixii u baahan in la daaweeyo haddii ay tahay durniinka haddii ay tahay daawada kale oo afka laga siinaayo haddii ay tahay iyo waxyaabo kaleba ayagaa toos ula falgeli doono insha allahu tacaala marka ha laga faa'iideysto si guud ahaana tala bixinta ha laga faa'iideysto daawada insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka ilaahi subxaana wa tacaala ha inagu guuleeye haddii la iskaashado oo maktabka dhexe iyo walaayada iskaashadaan dadka muslimiinta aanayna garab istaagaan si guudna talabixintana la wada qaato oo nin kasta maxay ahayto sidii cudurkaasi si wiqaa'i ah ama ka hortag ah loogu daaweyn lahaa iyo sida talabixinta iyo waxyaabaha la midka ah nin kasta uu ku dhaqmo uu ku camal falo xaggana daawada laga faa'iidaysto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uu naga ciribtirmo cudurkaasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka baryaynaa inuu naga rafciyo jazaakum allahu khayr marka dadka muslimiinta marka talada dhakhaatiirta inay qaataan in maxay ahayto aad iyo aad loo soo jegnaado caafimaadka waxaa qayb ka ah waalidka qayb ka ah maxay ahayto gabadha muslimada caruurta dhashay ayadaa qayb ka ah nadaafadda ay ugu horeyso maxay ahayto kala ilaalinta ay ugu horeyso wax badan ayaa la rabaa in la taxadiro jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin aanu idinkaga diyaarinay booqasho aanu ku tagnay madaraso lagu barto qur-aanka kariimka oo ku taala deegaanka darri ee hoostaga ah degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana warbixintaasi inoo eegayaa marwaan moxamed في صحبة القرآن خير نحياه كي نحيا بخير ولنا من الأسماء خير وعلى المسمى نلتقي qur-aanka kariimka waa iftiinka quluubta waa hanuunka ummadda waana dhaxalka ugu qaalisan ee waalidka ugu tegi karo ubadkiisa meel kasta oo lagu barto kitaabka alle waxaa ka unkuma rajo cusuba waxaana ka hana qaada jiil lagu barbaariyey iimaan cilmi iyo akhlaaq suuban والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين codka qur-aanka ee dhagahanagu maqlayaan wuxuu ka soo baxayaa madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda oo muddo ka badan toban sano u taagneyd fidinta cilmiga shareecada iyo tarbiyeynta ubadka muslimiinta madrasooyinka lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada waxay lafdhabar u yihiin dhismaha jiil aqoon akhlaaq iyo tarbiyad suuban ku barbaara madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ayaa ka mid ah xarumaha diimeed ee muddada dheer u taagnaa gudashada kaalintaas iyadoo sannado badan soo saaraysay arday ku hubaysan xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo mutuunta diiniga ah madrasadan maanta waxaa wax ku barta boqol iyo sagaashan arday laakiin sheekadu halkaas kama aysan bilaaban waxay ka bilaabatay toban carruur ah oo keliya toban arday oo saldhig u noqday riyo weyn riyo ku dhisnayd sabar dadaal iyo tawakul alleh muddo sannado ah oo dadaal joogto ah kadib maanta madrasadu waxay gaartay heer ay ka aflaxaan afar dufcadood kuwaas oo tiradoodu gaarayso lixdan arday halka boqolaal kale ay weli ka aflaxayaan fasalladeeda فرقق مستافلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمس والحمد أعوذ اهدنا الله ثم اللام لله لنا وليتلطف على الله ولا والميم من مخماصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجميع كحب صبري ربوة اجتثات وحج الفجر gudaha fasallada madrasada waqhtigu si kala duwan ayuu u socdaa si guud waxay ku mashquulsan yihiin xifdinta qur-aanka kariimka mar kale waxay ku celcelinayaan mutuunta shareecada marna waxay sidoo kale la fugurayaan culuumta diinta iyagoo isweydiinaya su'aalo iyo jawaabo muujinaya dadaalka ay geliyeen barashada cilmiga كما أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ما هي شروط الصلاة؟
شروط الصلاة هي الإسلام والعقل والتمييز وف- وأفرز وإزالة النج- وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة
أذكر سبعا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين خديجة بنت خوليد رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها س- سودة بنت زمعة رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها سلام بنت خزيمة رضي الله عنها سلام بنت جحش رضي الله عنها أم سلامة بنت بنت أبي أمية رضي الله عنها jawigan aqoonta iyo tarbiyada leh ma ahan mid iskiis ku yimid waxaa gadaashiisa taagan macallimiin naftooda u horay korinta jiil bari bulshada anfici doona garanaya qur'aankiisa fahmaya diintiisa akhlaaqdiisu ka tarjumaysa cilmiga uu bartay waxay juhdi iyo wakhti ballaaran ku bixiyaan sidii ay u soo saari lahaayeen arday aqoon leh islamarkaana bulshada iyo ummadda islaamka u noqon kara tiir ay ku faanaan madarasadan ansaaru shareeca deegaankeedu waa deri waxaa la aasaasay madarasadan oo la bilaabay ee markaasi labadii kun toban iyo saddexdii ayaa la aasaasay arday lagu bilaabay tirahaan waxay ahayd markaasi markii la fiiriyo toban arday baa lagu bilaabay hadda marka madarasada waxay samaysay horumar ayay samaysay oo hadda ardayda joogaa oo dhigataa waxay la egyihiin tirahaan waxay gaarayaan boqol iyo sagaashan arday ay gaarayaan marka xagga tirada loo fiiriyo yacni ardada ka qalin jebisay markaas waa afar fasal qaybta koowaad oo qalin jebisay tirahaan waa shan iyo toban arday waay qaybta labaad asigana waa saddex iyo toban arday ayaa ka markaasi ka baxeen qaybta saddexaad markaasi waa shan iyo toban arday qaybta afaraad ugu dambayso waa toban iyo toddoba arday madarasaduna heerarkaasi soo martay macallinka ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ayay soo martay madarasada tan iyo markii la aasaasay sannadkii labada kun saddexiyo toban isagoo tilmaamay in guul kasta oo la gaaray ay ka dambaysay sabar dulqaad iyo dadaal joogto ah booqashada idaacadda andalus waxaa sidoo kale qayb ka ahaa culimmada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana halkaasi kelmad dardaaran iyo dhiirigelin isugu jirta ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waxaan aada ugu faraxsannahay annagoo hadda juhuud iyo safarna u soo galnay booqashada madarasada ansaaru shareeca ee ku taalla magaalada dirri ilaahay fadligii ardada cardiga ay soo bandhigeen oo ugu horeeyo qur-aanka alle iyo eh, culuntii sharciga ahayd qeybo ka mida inay barteen nudqigiina iska sexeen ilaahay fadligii weytaa allan uga mahadnaqaynaa xifdiga iyo dadaalka calaa daahiri qalbi in badan ay ka akrinayeen oo noola soo bandhigana aad baan ugu faraxsannahay ilaahay ha idin barakeeyo lianna jiilka soo baxayo waa mustaqbalka soo socdo dadka ummadda wax taraya weyn ileen faa'iidada iyo dhaxalka hadda la helay waxa weeye in dhaxalkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dadka la barahayo ee ilmahaynana ay maanta ku barbaarayaan cilmiga sharciga barashadiisa lianna waalid kasta oo cunug dhalay ilmihiisa mas-uuliyad baa ka saaran inuu madaraso geeyo si cilmiga sharciga ay ugu barbaaraan owlaadu ayna u noqdaan toddobada carshi raxmaan aakhire her- hergelaysa waxaa ka mid a washaabu nasha'a fii cibaadati illaah tarbiyada in dadka muslimiinta la tarbiyeeyo cilmiga sharciga la baro waa dhaqankii laga qaatay nebi maxamed sal alla aleyh wasalam iyo saxaabadiisa intii ay booqashadu socotay ardaydu waxay soo bandhigeen qayb ka mid ah aqoonta ay barteen waxay akhriyeen qur'aanka kariimka waxay soo jeediyeen abyaad ka mid ah mutuunta shareecada waxay isweydaarsadeen su'aalo iyo jawaabo waxayna cod midaysan ku akhriyeen adkaar iyo ducooyin dhammaan waxay ahaayeen muuqaal cod ahaan u gudbinaya dadaalka maalinlaha ah ee ka socda gudaha madrasadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كلمتنا اليوم تتعلق على آداب المجلس لا تجالس إلا الصالحين وأهل الخير حي أهل المجلس عند دخولك عليهم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجلس بهدوء وسكينة ولا تكلم بصوت عال لا تخضع كلاما من أحد بل استمع له بإنصات واهتمام عند ختام المجلس قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حينو أبي حانا والذين كفروا جاءوا معظم بعدهم كالأشهد يقولون وحلنا ربنا ربنا واغفر وضاف لنا عنك إلى ولإخواننا والالين الذين كواس سبقونا لصوم رب الإيمان إيمانك ولا تجعل حجير في قلوبنا قبياك أن نحذر قلا عرو للذين كفروا صنعك تأمل نرمي ربنا ربنا إنك هذا الرؤوف مت ربنا يا ترحم النحر ما هي الكتب المنزلة وعلى من أنزلت التوراة على موسى عليه السلام الإنجيل على عيسى عليه السلام الزبور على داود عليه السلام الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من معز من الرسل نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم اذكر بعضا من أخلاق المسلم من أخلاق المسلم الرحمة الصدق وعدم الكذب حب العلم العفو والصفع إكرام الضيف احترام الجار الأمانة وعدم الخيانة الصبر والظهارة والنظافة الابتسامة إمادة الأذى عن الطريق بر الوالدين الحياة مساعدة المحتاج التعاون
qof kasta oo dheg dalaq u siiya codadka ka yeeraya madrasada ansaaru shareeca wuxuu si fudud u dareemayaa in aan halkan lagu dhisayn oo keliya arday xifdiya qur-aanka waxaa la dhisayaa dad aan la yaqaan waxaa la barbaarinayaa dad bulshada anfaca waxaa la diyaarinayaa jiil fahmaya in qur-aanku yahay jidka badbaadada adduunya iyo aakhiro waxaa laga yaabaa in safarku uu ku bilowday toban carruur ah oo keliya laakiin maanta dadaalkaas yar wuxuu isu beddelay geed midho dhalay boqolaal arday ayaa ka hoos baxaya harkiisa boqolaal qoys ayaa ku faraxsan ubadkooda bulshaduna waxay rajaynaysaa in jiilka maanta ka baxaya madrasadan uu noqdo jiil iftiimiya mustaqbalka ummadda qur-aanka kariimka wuxuu ahaa udubdhiska madrasadan waana rajada lagu sii wadi doono waana midda ugu weyn ay ku taamayaan maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ku midaysan hal himilo kaasoo ah in bulshada loo soo saaro jiil min alqur'aan jiil ku barbaara qur-aanka kariimka kuna dhaqma cilmigiisa
بركة الهدى تزهو بأثمار الهدى في أهلها صفو الندى هم خير أهل المشرق هم خير أهل المشرق
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد